أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room ra-iisul wasaaraha dowladda kaafiradda etoobiya ayaa qoyska muujiyey dhammaanshaha dagaalada ka socda gudaha etoobiya isagoona hanjabaad culus u diray jabhadaha la dagaalamaya madaxa maamul goboleedka ishaaldirarka ee jubbaland ayaa xabsi guri ka dhigay saraakiil ciidan oo maamulkiisa ka tirsan xilli ayse soo tirayaan maleeshiyaadka ka baxsanaya islamarkaana ku biiraya kooxda riddada soomaaliya kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ayaa taqadum ballaaran ku sameeyey deegaano cusub iyadoona dagaaladii ugu dambeeyey saraakiil looga dilay nusayriyiinta howlgallo kala duwana lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga bakool ayaa howlo caafimaad ka sameeyey deegaano ka tirsan wilaayadaas dowladda siliibiyadda eritrea ayaa beenisay inuu jiro heshiis saddex geesood ah oo ay la galeen ah, dowladda masar iyo kooxda riddada soomaaliya kaasoo ka dhan ah dowladda xabashada etoobiya kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay horumarinta dacwada wilaayada islaamiga mudug ayaa ku soo gabagaboobay degmada jowla ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay soddonka bisha jamaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha dowladda siliibiyadda etoobiya ayaa qoska muujiyey dhammaanshaha dagaalada ka socda gudaha dalkaasi isagoona hanjabaad culus u diray jabhadaha la dagaalamaya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed ayaa khudbad uu ka jeediyey kulan ay xisbiga talada haya ee dalkaas ku lahayeen magaalada adis ababa uga hadlay colaadaha muddada dheer ka socda dalkiisa isagoona sheegay in xoogaga fallaagadu aysan awoodin inay guul ka gaaraan dagaalka xataa haddii ay dagaalamaan kunsano khudbadda abiy axmed uu kulankaasi ka jeediyey oo u muuqatay mid quus ku muujinayo in muddada dhow ay soo afjarmaan dagaalada ba-an ee dalkaasi ka socda ayaa sidoo kale hanjabaad hawada u mariyey kooxaha fallaagada ah ee xukunkiisa diidan kulankan oo lagu qabtay howlka adwa ee magaalada adis ababa markii xisbiga talada haya ee etoobiya ee loo yaqaan prosperity barty la aasaasay ayaa looga hadlay xaaladda sii xumaanaysa ee dalkaas sida ay ku warantay warbaahinta gudaha shirkan ayaa ku soo aaday laba sano kadib markii uu dhammaaday dagaalkii ay dowladda abey la gashay jabhadda tigreega ee t b l f kaas oo tirada dadka lagu dilay lagu qiyaasay ilaa hal milyan oo qof xukuumadda abey ayaana hadda ku jirta dagaal kale oo ka socda gobolka amxaarada kaas oo nidaamka uu ku sheegay mid hubka looga dhigayo maleeshiyaadka amxaarada ee faano dagaalka ka socda gobolka amxaarada ee u dhexeeya maamulka abey iyo kooxaha amxaarada ayaa xoogeystay markii xukuumadda adis ababa ay bishii agosto ee labada kun saddex iyo labaatan ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo ay gelisay gobolka amxaarada iyadoo xilligaasi ku dhawaaqday howlgal toddobaadyo soconaya balse hal sano iyo dheeraad kadib weli dagaalka uu socdo iyadoo boqolaal dad raydah ay ku dhinteen kuwo intaas ka badanna ka barakaceen deegaanadoodii dhinaca kale dagaalka dowladda abey ay kula jirto kooxaha oromada ee ka socda gobolka oromiya soona bilowday shan sano ka hor ayaa halkiisa ka socda waxaana warbaahinta ku hadasha afka amxaarada laga soo xigtay in nidaamka abey uu ku waayey dagaalada ka socda gobolada kala duwan ee dalka itoobiya tobanaan kun oo askari dalka itoobiya ayaa sidoo kale wajahaya caqabado aada u daran oo dhinaca dhaqaalaha iyo caafimaadka ah fakhriga iyo cudurada ayaa si xawliya ugu sii faafaya gobolada uu dagaalku ka socdo iyada oo warbixin ay dhowaan soo saartay waxaa loogu yeero hay-adda caafimaadka adduunka lagu sheegay in dalka itoobiya sanadkan gudihiisa toddoba dhibic saddex milyan oo qof laga helay cudurka maleeriyada iyadoo cudurkaas ay u dhinteen kun boqol konton iyo toddoba ruux waad mahadsantahay caliyare madaxa maamul goboleedka ashadal dirirka ah ee jubbaland ayaa xabsi guri ka dhigay saraakiil ciidan oo maamulkiisa ka tirsan xilli ay isa soo tirayso maleeshiyaadka ku biiraya kooxda riddada ee dhankiisa ka goosanaya casaam carafaad ayaa faahfaahinaya xilli maamulka cashaadala derarka ee jubbaland uu wajahayo xaalado adag oo dhan weliba ah ayay soo baxyeen warar sheegaya in mar kale uu khilaaf soo kala dhexgalay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada maamulkaas ilawardiye laga helaya magaalada kismaayo ayaa kusoo waramaya in axmed madobe uu xabsi guriga ka dhigay taliyihii ugu sarreeyay ciidankiisa isagoona dallacsiiyey saraakiil kale uu ku kalsooni qabo dhowr sarkaal oo looga shekeeyey in xiriir hoose ay la leeyihiin xabse cabdi bare ayaa la xiray waxaana qalqal laga dareemayaa daakhilka maamulka jubbaland arrinta muujinaysa heerka uu gaaray khilaafka saraakiisha ciidamada ayaa ah in marka rasaaka aroorta askariga saraakiil ka badan laba boqol oo askari ay ka goosteen deegaanka buurgaabo waxayna iska dhibeen tuulada raskaboni oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda hirdada soomaaliya sidoo kale xog la helay ayaa sheegaysa in boqol iyo afartan ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadala dararka jubbaland ay xalay siqda dhexe ka goosteen buurgaabo saaka markii waaga baryena waxaa ka daba tegay ciidamo kale dhammaantoodna waxay gaareen deegaanka raskabooni maalin baa maalintii ka dambeysa waxaa sii xoogeysanayaa xiisada ka dhex oloosan kooxda hirdada soomaaliya iyo maamulka gaalaraaca ee jubbaland khilaafkaas oo ka dhex taagan deegaano ka tirsan gobolada gado iyo jubbada hoose mahadsanid cazaam kooxaha ka cawdan wadayaasha suuriya ayaa taqadum ballaaranna ka sameeyey deegaano cusub iyadoona dagaaladii ugu dambeeyey saraakiil looga dilay nusayriyiinta xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa faahfaahinta warkan eegaya kooxaha mucaaradka waddanka suuriya ayaa sii wada maalintii lixaad dagaalada ay ku qaadayaan magaalooyin iyo deegaano ka tirsan waddanka suuriya dagaaladii ugu cuslaayaana waxay xilligan ka soconayaan gobolka xamaa wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in duhurnimadii maanta ay xogaga kacdoon wadayaasha weerareen goob ay isku urursanayeen maleeshiyaadka nusayriyiinta oo ku taalla magaalada midyaaf ee dhacda baadiyaha gobolka ciidanka la beegsaday ayaana ahaa kuwa ilaalada madaxtooyada bashaar al asad sidoo kale laba sargaal oo ka tirsanaa maleeshiyaadka bashaar al asad ayaa lagu dilay dagaaladii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay baadiyaha gobolka xalab waxaana lagu kala magacaabi jiray yasni maxamed ismaaciil iyo majdi cimaad ciise xoogagga kacdoon wadayaasha suuriya ayaa sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay waxay gacanta ku dhigeen magaalada tula rafad oo ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka kurdida kadib dagaallo halkaasi ka dhacay gobolka xamaa ayaa meesha ugu badan ee hadda ay ka taqadumayaan kooxaha mucaaradka maleeshiyaadka al asad oo looga adkaaday dagaalka dhinaca dhulka ayaa iyaga iyo ruushka waxa ay ku soo koobmeen oo keliya inay fuliyaan duqeymo lagu beegsanaya dadka rayidka waad mahadsantahay abu xasaan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya sida uu ku waramayo yaasir maxmed howlgalladani oo isugu jira qarax ikhtiyaal iyo dagaallo toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka hiiraan gado iyo shabeellada hoose kuwaasi oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu xalay ka fuliyeen cagagaarka xeradii ay ka guureen murtadiinta jabuuti ee galbeedka magaalada beledweyne ayaa lagu dhaawacay askari murtad ah kaasi oo dhaawiciisu uu yahay mid garaab ah gadow ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen xarunta nabad sugidda murtadiinta ee degmada baardheere waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi sidoo kale gadow ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xarada askarta xabashida itoobiya kaga sugan yihiin degmada garbaharey ee gobolka gadow shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada janaale isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye ciidamada mujaahidiinta oo wakhti walba heegan ugu jira naafeynta cadowga allah ayaa fuliyo weeraro kala duwan oo allah fadligiis khasaar lagu gaarsiiyo kufaarta iyo murtadiinta waad mahadsantahay yaasir maktabka caafimaadka wilaayadii islaamiga bakool ayaa howlo caafimaad ka sameeyey deegaano ka tirsan wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya cabdiqani maxamed waxaa dhowaan maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee bokool deeq daawo ah iyo baaritaano lacag la-aan ah gaarsiiyey deegaanada dudumaale iyo abagbeday oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur iyo sidoo kale tuulooyinka hoos yimaada dadka ayaa laga daaweynayay cudurro ay ka mid yihiin malaariyada tiifowga gaaska infekshanka iyo cuduro kale waxaana ka faa'iidaystay dad gaaraya boqol lixdan iyo sideed qofood oo isugu jira rag iyo dumar malaaqa beesha luwaay malaaqa cabdulaahi dheere ayaa ka warbixiyey goobaha dawada la gaarsiiyey iyo sida ay dadkiisa ugu faa'iidaysteen isagoona bacdalaahi u mahadceliyey maktabka caafimaadka wilaayada bokool Eh, ma inta nin kooyay maktabka caafimaadka walaayada islaamiga bokool Eh, jazaakum allahu khayran alana walaalahaas oo may waa daawin inqiibiyo hayaan oo waa khaasatan beelar eh, reer luwa inqiibiyo hayaan bokool Eh, daraadna eh, ca- eh, na baaray haddana daawinan inqiibiyo hay jazaakum allahu khayran eh, bacdallahi ingma hadiyaan walaalahaas may kale ingmaha nagaan insha allahu eh, xarakatu shabaab almujaahidiin ingmaha nagaan Eh, amnigaas iyo naymay wahaa in nicmada inta faraaja deeri ilaahay tabaaraka watacaala nin suurtageliyey laakiin dada sababan lahay dadkiiyohay maylana jazaakum allahu khayran alana allah hifdi jazaakum allahu khayran eedar liinku faa'iidaysado ay dad badan kuqiha ku qiib galay deegaamaha talku qoyma ahaan sida oo abagbeeday oo kaleed dudumaal oo mandarka eatamadaas bilo roogi shiida oo kaleed buulkojoorta jeegbuul may waaha ee baadiyada fofogeyn way ku kooyi safayla daawliinka gaadohay daawadaasna beesalaangu ee muslimiinta iyo dadka aawayo hayaan jazaakum allahu khayran alana sidoo kale idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waraysi la yeelatay dadkii ka faa'iidaystay dawaqeybinta abdoomadka dhalira didumar daawo may qiibiyaa muslimiinta qiibiyo ah nuunka may kumida kaaday dhibaas maqow dhuuriye iraawaanu qudhacda ma qudhacda kor hada daawiliisiyaa ilaaha ka mahadsan keeraan ka duca keer maybar hooge deegaanka dudumaale alxamdulilaah daraadna kombyuutar iyo walaalna nasaari haddana geeka mayleerahay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan maktabkii mar lamaadahan inagadi alxamdulilah daawooyingan nin qeybi owlaadana nin baari alxamdulilah joowaanu isku deganya ilaahay mayba aan ku tuwanayni iyo ilaahay gacantee kor ku weele gaaladana ilaahay dulley daawooyingana nasay alxamdulilah lacag la-aan way lan ol lacag sheen la eri ma jara dhammaantee uma dad la xuladaayna ma jarna bulshada dhammaantee wala lintarahay ninshuu olyo dudumaal daawili gubiyohay daawiliisi yaa ilaahay indaawa insha allah biidn illah anuungayme waa bawaasiir amin ihraawan ani istiimaalo ismariyo maya maya beesa ma jarto insha allah ilaahay dartiis waay daawiliisi waa yaa biidn ilaahi muslimiinta aan sheentay wal- wal guulaysatay biidn ilaahi mujaahidiinta maanka do'aaya in ilaahay diinka ilaahay korweelo insha allahu gaaladamay waa in ilaahay haziimo kurdo نورتش عبد الرحمن يرى تدمالا تدمالا ولا إسلام كداو كقيب يهيت فما يبان رجع أنا إلهي ني قول سيو هاي اللي جرى قبري كوري يوم داو لزي ما هاي يا أنرجي يو إيه، ما هاي ديارة لعق ما وكان لعق ما وكان خير بدن رجع إسلام maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa horey daawooyin caynkan ah u gaarsiiyey deegaanada iyo tuulooyinka fogfog ee ku yaala hamiga wilaayada mahadsanida cabdiqani dowladda kaafiradda eritrea ayaa beenisay inuu jiro heshiis saddex geesood ah oo ay la galeen dowladda masar iyo kooxda riddada soomaaliya kaasoo ka dhan ah dowladda xabshida etoobiya marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya madaxweynaha eritrea isaacis afaweke oo waraysi siinayay tv-ga rasmiga ah ee dowladdiisa ayaa beeniyey jiritaanka heshiis saddex geesood ah oo ay galeen masar kooxda riddada soomaaliya iyo xukuumaddiisa kaasoo looga soo horjeeda etoobiya xogahaas waa kuwo been abuur ah oo ay faafiyeen xoog shisheeye iyo taageerayaal ku sugan warbaahinta qeybaheeda kala duwan ayuu yidhi isaacis afaweke dhanka afaweke oo isku muujinayeen in dhexdhexaadka ah qadiyadda gobolka ayaa sheegay in tallaabo noocaas ah ay uga habboon tahay inay qaadaan mid ay xal nabadeed oo waara ay ugu raadinayaan xiisada gobolka ertariya gebi ahaanba ma doonayso inay aragto etoobiya oo ku jirta xasiloonin darro ayuu yidhi madaxa asmara intii uu ku guda jiray waraysiga uu siinayay tv-ga xukuumaddiisa waxay middan ku soo aadaysaa xilli balihii lasoo dhaafay ee warbaahinta gobolka qeybaheeda kala duwan ay si aad ah u tabinaysay xogaha sheegaya in heshiis saddex geesood ah oo looga soo horjeedo adisababa ay gaareen qaahira muqdisho iyo asmara taasoo cirka sii gelisay carada etoobiya dhalisay inay naawe iyo xukuumaddiisa ay ku hanjabaan in soomaaliya ay qaab xoog ah ku sii joogi doonaan haddii xitaa uu soo afmeermo howlgalka shahaadaladarnimo ee atmis mahadsanida marwaan ugu dambayntii kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay horumarinta dacwada wilaayada islaamiga mudug ayaa kusoo gabagaboobay degmada jawla ee wilaayadaasi cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya ducaadu wow yihiin diyaar saddex walxaatoo deelku taal
wilaayada islaamiga ah mudug waxay dowra diiniya u qabatay dhammaan ducaadda wilaayada ka howlgasha kuwaas oo loo qabtay dowro aqoon kororsi ah taas ay barbar socotay shir looga tashanayay sida ugu wanaagsan loo gaarsiin lahaa dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada dacwada islaamka xaflad lagu soo gebagabaynayay dowrada ducaadda loo qabtay ayaa ka dhacday degmada jawle waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada culimaa'udiin nuqabo nabadoono iyo marti sharaf mid ka mid a ducaadda dowrada loo soo xiray ha inooga warbixiyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen sidoo kale bacdallaahi waxaan u mahad celinaynaa raggii abaabulay inaan halkaa ku kulanno diinteennana u kulanno ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayra oo jazaahum allahu khayr sidoo kale waxaan ku qaadannay muxaadaraad dhowr ah oo lakala faa'iidaystay kow al asmaa'u waalaxkaam muxaadaro ku saabsan ayaan qaadannay labo waxaan kaloo qaadanay fanul ilqaa saddex mas'alatu alxaakimiya afar fanu lidaara shan itmaanu lasraar lix tarkiizu dacwati alfardiya todoba waxaan kaloo qaadanay alfutuur sideed waxaan kaloo qaadanay aljihaad wa fadaa'iluh sagaal waxaan kaloo qaadanay muqawimaatu daaciyati annaajixa naqiib cabdiraxiin bacdow iyo nabadoon xuseen shiro afrax ayaa ducaadda ku dhiiro geliyey in ay dadaalkooda ay kordhiyaan si ummadda jahliga looga saaro waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran wajasaahu axsana ilayk waxaad qabateen iyo waxa aad macnaha ku aadan tihiin wax yar maaha wax fududna maaha waxa aad maanta nooga warbixideen oo aan idinka dhegaysanana dacwo shaaric ama midda madaarista ah ood nooga warbixideenna gobolkana waa joognaa waana ognahay sidaas inay dacwada u socoto waana idinkaga mahad celinaynaa baahida islaamka u baahan yahay fulahaas muslimka u baahan yahay baahida ugu weyn waaye oo qof bila'aaniya laga baahi tiro in la baro diinkiisa lana gaarsiiyo dacwada islaamka waa baahida ugu weyn waa shaqada aad heydaan waa idinku bogaadinaynaa waa idinku taageeraynaa waxa aad tihiin ciddii wax garanaysa way og tahay waxaa layii wiil fulay ah aa dagaal galay markaasoo warankii meeldheer ka tuuriyey aasuuri sidaan u dagaalay maanta yaa arkayay oo uun ayadoo loola dhowaado weyri sidaan aad diinta dadka u fahamsiinaydaanad u fadhidaan waa sidaasoo lagu dadaalo oo la sii badiyo dadkan dadweynahaana ayagan laftooda la fahamsiiyo waxaad tihiin dufankii islaamkaad tihiin diinta dadka ku dufnidaan sheekh xasan abu xamza waaliga wilaayada islaamiga mudug mahad alle kadib waxa uu u mahad celiyey ducaadda dowladda diiniga ah loo soo xiray uma waan u mahad celinaynaa ducaadda gobolka mudug maantay warbixintooda iyo bandhigoodii ay sameeyeen dulqaadka iyo sabarka iyo go'aan qaadashada ay ku sugnaayeen ay ku shaqaynayeen ayagana waan uga mahad celinaynaa waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waxqabadkiina iyo wakhtigiina aad bixiseen waxaan leenahay hoos aad hersataan maalinta qiyaamo ha inkaga dhigo carabadiinna iyo wakhtigiina aad bixiseen ummad badanaa ku badbaaday dadaalkiina iyo juhdigiina iyo soo jeedkiina ummad badanaa ku badbaaday ayaga iyo diintooda ou kala jaro diinta ehelkeeda ou baabi'iyo allah baa ku mahadsan tabaaraka wa tacaala ducaadda oo ilaahay ku hanuuniyey go'aan qaadatay inay u istaagaan haddii magaalo la qabsado magaalada bannaankeeda inay dacwada ka wadaan ay dhahaan gaalada waxay sheegaya waa beentood ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi ducaadda wilaayada islaamiga mudug ayaa waxa ay ku dadaalayaan gaarsiinta dacwada dadka muslimiinta taas oo ay u soo jeedaan har iyo habeenba walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu